madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed golaha wasiirada golaha wakiilada ee koonfur galbeed soomaaliya marti sharafta warbaahinta iyo intii kale ee fadhigan nagala soo qeyb gashay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu bacda taxiyati salaam mudan madaxweyne soo dhowow safarkii shaqada aada ku tagtay gobolka shabeellada hoose iyo danihii koonfur galbeed ee aada u tagtay meelihii aada yacni soo marmartay waa kaaga mahad celinaynaa marka hore marka xigta jawiga magaalada ama koonfur galbeed aan iraade waa jawi iska degan yacni magaalada baydhabo markaan ka soo qaadno kolleyba wixii aada soo martay ama aada soo aada soo kulantay waa kaa rajaynaynaa inaad yacni inaad noo soo bandhigto sidai kale wax dhibaato ma jiro mar kale kusoo dhawaan ku leenahay baydhabo jannaay mudan madaxweyne
بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك جاسندقة قدومك بارلمانك وزيرة إيا حلبانة كونفور قلبات معمولك قبلك معمولك الدقمة حلبانة فدرالك سياسيين إيا دلنيرة إيا قونيانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeyso waxaan kaga mahad celinayaa soo dhaweynta fiicnayadana soo dhaweyseen aada iyo aada u mahadsantihiin iyadoo oo weliba ay galab tahay qoraxdana ay kulushahay waan kaga mahad celinaynaa si aad la socoteen ood ogeydeen annaga waxaan galnay safar oo noogu yimid prime ministerka inta booqashada uu noogu yimid oo aan ku marnay saddexda gobol ee koonfur galbeed waxaan sii marnay degmada marko oo ah caasimadda gobolka shabeellada hoose ayadana sidii iyo ka fiican baana loogu soo dhaweeyey waa ka gudubnay waxaan toos ugu gudubnay magaalada muqdisho habeenkiiba meeshaan u hoyanay alxamdulilah waa naba tagnay waxaan u soconayna waxay ahaayeen prime ministerka iyo wafdigii uu hogaaminayey oo arrimaha koonfur galbeed iyo koonfur galbeed waxay qabto ogaanayey iyo baahiyihii sidii loo dabageli lahaa iyuu ahaa socodkii alxamdulilah waa ku guulaysanay xamaraan tagnay ilaa iyo inta aan joognay waxaan ku jirnay aniga iyo prime ministerka iyo wafdigii la jiray iyo wafdigii anigii la jirayba shiraf joogto ah oo tiro badan oo madaxda dawladda leh oo international community-ga leh oo donareski nimankii deeqbixiyaalka leh oo shirarkii dowladda federaalka iyo intaba looga hadlayay arrimaha koonfur galbeed oo la daba socday wixii ay koonfur galbeed u baahneyd iyo wixii lasoo arkay sidii loo fulin lahaa markii aan tagnayba sabtigii isniintaba waxaan la ballansanayn donareski nimankii lacagaha bixinayay deeqbixiyaalka adduunka oo fanka dhiibayay ayaan la kulanay aniga iyo ra-iisul wasaaraha iyo wafdigaanagii runtii si fiican oo qurux badan iyuu warbixin uga bixiyey ra-iisul wasaaraha wuu u sheegay baahida koonfur galbeed iyo dadkaas waxay u baahan yihiin iyo wixii uu soo arkay iyo in sida ugu dhaqsaha badan tilaabo looga qaado oo wax looga qabto waa uga mahad celinaynaa sidaasoo kalean annagana warbixin buuxda uga bixinay isla markiina waxaan isla qaadanay inay intii aan keennay oo dhan ay ka jawaabayaan oo ay shaqana bilaabayaan insha allahu waana la arki doonaa waxaan galnay shir kale oo isla amniga ah oo looga hadlaayo howlgallada ka socdo gobolladan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose iyo sida guud ahaan koonfur galbeedba oo ayagana ay qeyb ka yihiin dowladihii arrimaha amniga ka taakuleynayay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wasiirkaa qeyb ka ahaa oo joogay taliyaalka ciidamada dawladaha oo dhan baa joogay safiiradii oo dhan baa joogay waxaa keliix looga hadlaya waxay ahayd koonfur galbeed iyo sidii arrimaheeda amniga loo fulin lahaa jidadka la isugu furi lahaa dhibaatooyinka ka jirana looga hadli lahaa ayadana sidii oo kalean waxaan uga bixinay warbixin buuxda baahida amni ee koonfur galbeed ay u baahantay maanta koonfur galbeed waxay rabtay amni in jidadka la isu furo waxaan kaloon sheegnay oo meesha ku cambaareynay dhacdadii foosha xumayd oo dadkii shacabkaha oo masaakiinta ahaa oo reebakool lagu sameeyey oo hantidooda ay ku boobeen nimankii burcadda ahaa geelii la qaaday waxaan kaloo sheegnay baahiyaha loo qabo isu furitaanka jidadka la isu furaayo waxaan kaloon aada looga hadlay oo si fiican go-aan looga qaatay sidii loo furi lahaa jidkan isku xiro baydhabo iyo xamar sidii loo sii wadi lahaa howlgallada shabeellada hoose meesha ay hadda marayaan horey looga sii dhaqaajin lahaa kadib waxaan kasii qayb galnay haddana shir kale oo isagana isugu nimid hirshabeelle iyo gobolka banaadir iyo koonfur galbeed madaxdeeda oo iyadan aan uga hadlaynay maadaama ay gobolka banaadir uu intana koonfur galbeed dariska leeyahay intana uu kala yahay hirshabeelle in laisa laiska kaashado amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo wada shaqaynta fiican ah la abuuray jawi ah ayadana si fiicanay noogu dhammaatay oo saas oo kale shirkii ugu dambeeyey oo istaabilshay shirki ayaan ka qayb galnay oo shabeellada hoose sidii baahiyaha ka jiroo dhan loo dabooli lahaa ayadana wax walba oo jira loo gaarsiin lahaa oo ra-iisul wasaarahan uu qayb ka ahaa wasiiradii ay qusayseen ay qayb ka ahaayeen ayadana waxaan ku heshiinay in la iswaafajiyo howlgallada iyo shaqada socoto iyo oo ay dowladda federaalka iyo internationaalkaba ay wadaan iyo tan ay wado dowlad goboleedka koonfur galbeed in la iswaafajiyo wasaaradda caafimaadka hawsha ay wado ay la socoto wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasaaradda amniga hawshay wado ay la socoto wasaaradda amniga koonfur galbeed wax la isla wada ogyahay oo laga wada shaqeynayo inay noqdaan ugu dambeyntii wuxuu ahaa shirkii ugu dambeeyey oon la qaadanay madaxweynaha markuu baxayey oo arrimihii guud iyo aan kala hadlaynay lagalana dardaarmaayay shaqada guud oo socoto si wanaagsan oo guul ay howle inoogu soo dhammaadeen waxaan filaynaa dowladnimo iyo horusocod iyo rajo fiican insha allahu waxaan gaarnay tallaabooyin fiican oo waxqabada oo bulshada reer koonfur galbeed ay ku faani karaan idinkana ay ku faani kartaan oo ummaddan maanta nolosheeda iyo amnigeeda iyo waxbarashadeeda iyo caafimaadkeedaba wax looga bedeli doono insha allahu waxaana rajaynaynaa inaad aragno sida ugu dhaqsaha badan waxyaalihii aan qabanay iyo wixii ballanqaad ah iyo wixii shaqo oo lasoo qabtay nabad baan ku nimid aada iyo aada u mahadsantihiin insha allahu waan tashan doonaa shaqadii aa wadeen iyo inta aan maqnaa sida fiicnada ugu shaqaynayseen deegaanadan aada ugu mahadsantihiin aada iyo aada umahadsantihiin